Kulunka Isku xidhka Daneeyayaasha Xuquuqda Aadanaha oo ah qabanqaabiya Guddiga Xuquuqul Aadanaha ee Somaliland iyo weliba ka qaybgalaya daneeyayaasha xuquuqda aadanaha ka shaqeeya iyo bilaanta, kulunkan iyo weliba diiradda laga saari doono xuquuqda dadka baahiyaha gaarka qaba iyo sidii loo ogaan lahaa dhibaatooyinka ay qabaan. Cabdisamiid Saacad, Agaasimaha Guddiga Xuquuqul Aadanaha ee Somaliland, ayaa faahfaahin ku bixiyay muhiimadda kulunka isku xidhka daneeyayaasha xuquuqul aadanaha.
Saddex biloodkan waxaynu qaadanay inaynu ka hadalno ama wax iska weydiino oo dul istaagno guud ahaan xuquuqaadka ay leeyihiin dadka naafada ahi iyo caqabadaha ku gadaaman sidii aynu wax uga odhan lahayn markaa ama aynu uga soo jeedin lahayn tala soo jeedinno la xidhiidha sidii caqabadaha wax looga qaban lahaa siaynu ogsoonnahay dadka naafada ahi waxay la kulmaan caqabado kala duwan oo runtii caqabad ku ah hannaanka noloshooda iyo habdhaqankooda hadday tahay qeybaha kala duwan ee bulshada waxyaabaha ay kala kulmaan ama caqabadaha ay kala kulmaan hadday tahay maxaa la yidhahdaa dhismayaasha hadday tahay aaminsanaanta ay bulshadu fikirka ay ka haysato naafanimada iyo wixii la mida markaa runtii waxaa jira caqabado badan oo aynu halkan ku gorfayn doono waxaa kale oo jira iyaguna xeerkii naafada oo weli isla qabyo qoraal ah oo wasaaraddu ay gacanta ku hayso wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshadu oo iyaduna aynu ku eegi doono runtii bal qeybaha uu ka kooban yahay iyo wixii tala soo jeedinayno xeerka laftiisa aynu ka soo jeedinayno waxaa kaloo jiri doona prestationno kala duwan iyo discussions guud ahaanba aynu ka qayb qaadanayno bal hanaanka wax looga bedeli karo caqabadaha jira iyo sidii aynu wax uga qaban lahayn waxaan mar labaad u mahadnaqayaa hay-adda awsom mas-uuliyiin ku shal dareertay hay-adda dowladda iyo haan maxalliga ee xildhibaana iyo ku hadleen muhiimadda kulunka dadka naafada laga garab istaagowa aada iyo aad baan ugu mahadnaqanaa mar labaad komishanka xooqalisaanka qaranka inay naga aqbaleen haddii aan mahay talada naafada qaranka somalilan in doorkan focuska lagu saaro oo lagaga hadlo caqabadaha haysta haddiidisi leeyihi dadka naafada ah iyo sidii looga qeyb gelin lahaa barnaamijyada socda islamarkaana fursadaha jira looga faa'iideyn lahaa arrimo ganacsi xoog baa loo iman lahaa haddii laga hadli lahaa f g m-ka aad baa loo iman lahaa laakiin waxaad moodaa arrimaha naafada inaan dadku u yaro xeelanayn ma garanaya sababtu ilaa hadda waxay tahay aada iyo aad baan u soo dhaweynaynaa in oon u dhiirigelinaynaa in kulamada naafada sida iminka ay tahay kor loo qaado
waxyaabaha kale muhiimka waxaa ka mid ah xuquuqal insaanka ama commissionka oo isaguna ah dee hay-addii u qaabilsanayd inay dabagal ku samayso arrimaha caynkan oo kale iyo dadka baahiyaha gaarkaanana runtii ammaan iyo bogaadin bay mudan yihiin
kulunkunya ee koosadidii bilodba islamarkaana sanad kasta diiradda laga saaro waa mowduuc gaare